waa kulankii labaad oo aan idiin yeerno oo aan rabno inaan mar kale haddana gurmad ku samayno waxaan hadda ka hor idinla wadaagnay inaan lacag konton kuna aqalka sare oo u ku deeqay ama uu u ururiyey fatahaadii webiga shabeelle ee hiiraan lacagtaas oo aan u dhiibnay sanatare nagamida oo guddigana ku jiray sidii ay ahaydna meeshii u gaartay waxaan rabnaa inaan idiin sheegno maanta haddana mar kale inaan u ururinay dhibaatooyinkii dhacay lacag kale oo gaaraysa konton kun oo doolar lacagtaas oo sidii oo kale ay sanataradu ay ka bixiyeen qaaraamaadkooda waxaa loogu talagalay iyadoo aad isaga yar haddana tabarta intaa tahay inaynaan ka harin dhibaatooyinka dadka soomaaliyeed qabsada dhibaatooyinkaas oo ka dhacay meelo badan oo waddanka ka mid a hadday daada tahay iyo hadday dabaylo tahaba kama jawaabi karno dhibaatada dadka soomaaliyeed gees gees waddanka ku gaartay laakiin waxaan rabnaa inaan la qaybsanno dhibaatadaas oo aan kula qaybsanno oo aan nidhaahdo ummadda soomaaliyeed waxaa dhacday masiibo qaran waa in dadka soomaaliyeed ayagoo marka horeba arrintaas ku baraarugsanay haddana ay mar kale ku baraarugaan inay dhibaatadii soo badatay waxaan rabnaa inaan hortiinna kula wareejinno sanataradii aan u wakiilanay inay dadka ku shaqada le gurmadkaas oo loogu talagalay oo ereyooyinkaas meelahaas dhibaatadu ka dhacdo jooga inay naga gaarsiiyaan ayagoo naga wakiila waa sanatar muxudiin iyo sanatar daabo waxaan rabaa xoghaye inaad labaatan kun aad ku wareejiso sanatarada si ay u gaarsiiyaan meeshaas dhibaatadu ka dhacday labaatan kun waaye aad aad u mahadsantihiin sanatar muxudiin iyo sanatar daaqo wixii ka soo noqda xawahay oo na waxaad ku soo celi doontaan guddiga iyo siday idinkugu hirgasho waxyaabihii kale oo suuragal naga noqdana waa samayn doonaa haddii ilaha yidhaha inta aan xowhay wakhtigu uusan dhammaan iyo dhibaatooyinka kaleo soo korno waxaan sidaasoo kale rabnaa inaan jubbaland aan ku wareejinno iyadana labaatan kun oo loogu talagalay webiga jubba fatahaadii meelihii uu ka sameeyey oo baar dheere iyo luuq iyo ay ugu daraayeen iyo meelihii kale oo aanan la socon waxaan rabaa sanatar muxudiin sanatar nadiir iyo sanatar bulsho inaan ku wareejinno waxaa sanatar nadiir labaatan kun isagana in loo dhiibo aad iyo aad aad u mahadsantihiin sidaasoo kale lacag toban kuna ayaa waxaan ugu talagalnay iyagana meelihii ay dhibaatadu ka timiday oo runtii aan waxba ka samaynayn laakiin xusuusta iyadana ku jirta oo puntland waxaan rabnaa inaan iyagana u dhiibno meelaha dhibaatadu ugu badneed ayagaas ii garan doona